halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuunagu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay ku toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan
isay begraadu ku curatayo abunaga cayni cebiyo ciqaab isay begraadu ku curatayo naga cayni markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii ku saabsanayd wixii nebi ayuub ku dhacay oo waxaynu nidhi inkastoo ayuub uusan garanaynin markaas haddana ilaah isaga ayuu la jiraa oo wuxuu beenaynayaa hadalkii shayddaanka markaasoo uu lahaa shayddaanku ayuub ma waxtarla'aan buu kugu caabudaa ilaah oo garanaya in shayddaanku hadal been ah ku hadlay ayuu wuxuu tijaabiyey ama raalli ka noqday in mixno lagu soo dejiyo nebi ayuub haddaba shayddaanku wuxuu leeyahay marka dhanka kale laga eego ayuub jeceylkiisu wuxuu ku xidhan yahay lacagta aad siinayso haddii aad ka joojiso barwaaqada ayuub hubaal waa kaa tegayaa haddaba dhegaystayaal shayddaanku ma run buu sheegayaa haddaan ayuubtiisa ka nimaadno bal waa ku sidee adiga ilaah lacag miyaad ugu shaqaysaa mise waxaynu nahay kuwo wakhtiga wanaagsan ilaah garanaya ma waxaan ilaah ku jecelnahay hantidiisa waan garanaynaa in ilaah naxariis badan yahay oo uu wanaagsan yahay haddaba waxaad garanaysaa in tijaabada ama marxaladaha adag ay yihiin wax ilaah uu inagu tijaabinayo haddii aannu imtixaan jirin la soo saari maayo kan ilaah sida daacadda ah u aaminsan iyo kan wanaagga loo samaynayo ku aaminsan weliba ilaah wuxuu doonayaa inaynu noqonno iftiinkii dunida ilaah ma amrin inaynu ahaanno sida kuwa lacag iyo nolol jilicsan haysta si markaasi aynu ku noqonno carruurtiisa waxaase ilaah uu doonayaa inaan garanno la socodkiisa inaan laynoogu xaqiijinaynin nolol jilicsan waayo waxaa jira kuwa ay la tahay in ilaah cunno laga soo doonto haddii aynu ilaah u soo go'no waxaa hubaal ah inaynu noqonayno kuwa isaga wax la dhaxla haddii aynu xanuun jirin haddaba farxadi jiri mayso oo haddii aannu silic jirin halgan la arki maayo oo noloshu qiimi yeelan mayso sababtaasi aawadeed baa bawlos uu u yidhi sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad qayb ahaan annagoo garanayna cabsida rabbiga haddaba haddaan ku soo noqonno qisada nebi ayuub ayaa su'aashu ay noqonaysaa waa maxay dhibaatadii haysatay ayuub ama cudurkii tin iyo cidhib saameeyey ee ku soo degey waxaa haddaba laynoo sheegayaa in jidhkiisii boogo ay ka soo wada baxeen oo uu isku xoqayay jilay ama dheri burburay jabkiis haddaba dhakhtarrada masiixiyiinta ah ayaa waxay isku taxallujiyeen inay ogaadaan wixii ku dhacay nebi ayuub ama waxa cudurkaasi uu ahaa isagoo markaasi baaritaan samaynaya ayaa doctor sederik harvey oo ahaa nin ingiriisi ah wuxuu yidhi ayuub waxaa hayay cudur xagga cilmi nafsiga ku yimaada oo keena in oogada qofku u barbararo oo uu boogoobo waxaana loo yaqaannaa buu yidhi saykosmatic dermatitis hase yeeshee anigu u malayn maayo inuu qabay cudurkaasi oo ditoorkiina ma garan sidaan aaminsanahay wixii nebi ayuub ku dhacay doctor harvey wuxuu faalladaasi ku soo qoray jariidad ka hadasha daawooyinka wuxuu leeyahay haddii aad akhrisaan kitaabka waxaad arkaysaan riyooyinkii nebi ayuub wixii uu ku taamayey oo marka la eego waxyaabihii uu ka dhibaatoonayey waxaad arkaysaa inuu qabay saykosmatic dermatitis ayuu dhakhtarku hadalkiisii ku soo xidhay ninka kale ee la yidhaahdo charles j barim oo ahaa dhakhtar caan ku ahaa cudurrada wadnaha ku dhaca ayaa wuxuu ku sheegay cudurkii hayay nebi ayuub belagara waxaana dhaliya cudurka fitamiinka oo jidhka ku yaraada markaa way dhib badan tahay in xitaa dhakhtarradu ay hal meel ku ekaadaan marka ay ka hadlayaan wixii nebi ayuub oo addoonkii rabbiga ahaa ku dhacay kuwo kale ayaaba waxay leeyihiin waxaa ayuub hayey kansarka oogada haddaba wax waliba oo ay waxaasu yihiin ninkanu dhib buu ku jiray oo waxaa oogadiisii ka soo yaacay nabro cuncun badan shayddaanku wuxuu soo wajahay ninkan sharafta lahaa wuxuuna haatan ka qaaday wax waliba oo nafsaddiisu ay lahayd laakiin looma oggolaan inuu dilo waxaa haatan arrinka soo gelaya naagtiisa oo waxay leedahay haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka sida ku qoran cutubka labaad aayadda sagaalaad sida tan markaasaa naagtiisii waxay ku tidhi war ma weliba daacadnimadaada sii haysanaysaa war hooy ilaah wax xun ka sheeg oo iska dhimo iminkana shayddaanku wuxuu doonayaa inuu ninkan xitaa raginnimadiisa hoos u dhigo oo uu ka shakiyo inuu bini'aadan micno lehba yahay naagtiisa taladii ay soo jeedisay oo ay ku leedahay war ilaah wax xun ka sheeg ayaa lagu tilmaami karaa talo si kale ah sida abbaarta ah waxay doonaysaa naagtiisu inay noqoto carmaliyad haddaba waa talo la garan karo waxa loo soo jeediyey waayo waxay garanaysay sidii ninkeedu ilaah uga cabsanayey haatanna waxay arkaysaa sida loo galay ayuub waxay la noqotay in ilaah uu ku tacdiyey nebi ayuub shayddaanka ayaa ayuub dhaafsiiyey xoolihiisii iyo ilmihiisii oo dhan su'aashuna waxay noqonaysaa muxuu naagtiisana u raacin waayey ilmaha haddaba wuxuu gartay in haweenaydiisu ay la imaan doonto doodo fara badan markii masiibadu ay timaado oo aanay caawinaynin nebi ayuub waxay u muuqataa in shayddaanku uu isticmaalayo si ayuub taladeeda uu u raaco oo uu ilaah wax xun kaga sheego bal aynu dhegaysanno wixii uu ugu jawaabay naagtiisii oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse wuxuu iyadii ku yidhi waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacasyada ah middood naawaaside ilaah gacantiisa inaynu samaan ka qaadanno miyaynan xumaanna ka qaadanaynin oo in kastoo waxyaalahaasi oo dhammu ay ku dhaceen ayuub innaba afkiisii kuma dembaabin haddaba ayuub wuxuu goostay in sharaftiisa aannu dhaawicin haddaba iminka waa bilowgii kitaabka oo waxaannu arkaynaa in weeraro badan lagu soo qaaday ayuub iyo sidii uu u difaacay sharaftiisa ama karaamadiisa haatan saaxib ayuub saaxiibadiis ayaa u imaanaya oo waxay bilaabayaan inay u qalbiqaboojiyaan waxaa kaloo la weerarayaa sharaftiisii iyo karaamadiisii mar kale oo waxaa bilaabanaya wadahadalkii u dhexeeyey ayuub iyo saaxiibadiis waxaa wadahadalku uu ka dhacayaa sariirtii silaca ee ayuub dusheeda haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu ka eegno kitaabkii ayuub cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba ayuub saddexdiisii saaxiib markay maqleen xumaantii isaga ku dhacday oo dhan ayuu midkood kastaaba meeshiisii ka yimid oo kuwaasu waxay ahaayeen elifas oo ahaa reer teemaan iyo bildad oo ahaa reer shuuxi iyo soofar oo ahaa reer nacamaati oo iyana waxay dhammaantood ballan ku dhigteen inay u yimaadaan si ay isaga ugu tacsiyeeyaan oo ay u qalbiqaboojiyaan haatan waxaa halkan laynoogu barayaa saddex nin oo saaxiibo ah oo ayuub uu lahaa waxaanan u baahannahay inaan si wanaagsan u kala ogaanno waxaanay kala ahaayeen saddexdaasi elifas oo ahaa reer teemaan teemaanna wuxuu ka soo farcamay ama awoowe u ahaa ceesow markii la eego kitaabka bilowgii cutubka lix iyo soddonaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban bildad wuxuu isaguna ahaa reer shuuxi reer shuuxi waxay ka soo farcameen nebi ibraahim waxaana shuuxii qudhiisu uu ahaa wiilkii ibraahim sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo labaatanaad aayadda labaad soofaarna wuxuu ahaa reer nacamaati reer nacamaati waxay ka yimaadeen waqooyiga caraabiya arrimahan ayaannu ku garanaynaa ama aan ku odhan karnaa ayuub wuxuu noolaa wakhtigii nebi isxaaq iyo nebi yacquub iyo nebi ibraahim inkastoo weliba aynaan garanaynin halkii qisadu ay ka dhacday nimankan waxay u yimaadeen inay u tacsiyeeyaan nebi ayuub inkastoo raggan saaxiibadiisa ah aan si qaraar kaga hadli doono ayaan marka hore ku bilaabayaa inaan wax wanaagsan ka sheego nimankanu waxay ahaayeen saaxiibo dhab ah ee ayuub uu lahaa ka hor intaanay masiibadu ku dhicin haddaba markii masiibadu ay ku dhacday ayay ayuub ka fogaadeen sababtuna waxay ahayd iyaga oo aan garanaynin asbaabta ilaah sidan uu u sameeyey iyo weliba inayan iyaga qudhoodu garanaynin ilaah haddaba sababtaas aawadeed ayay u wanaagsan tahay maanta inaynu taxadirno markii aynu aragno waxyaabaha qaar oo ku dhacaya saaxiibadeen xaqna uma lihin inaynu nidhaahno ilaah baa qofkan sidan iyo sidaas ku sameeyey isagoo ka abaalmarinaya xumaanta sidaas iyo sidaas ah runtuse waxay tahay inaynan innaba garanaynin waxa ilaah dadka qaar dhibaato uu ugu soo rogo ma odhan karno waxaas iyo waxaas ayaa sabab u ah haddaba nebi ayuub saaxiibadiis waxay la tahay in ilaah uu ka aarsanayo nebi ayuub oo waxay leeyihiin sidaas iyo sidaas ayaa xumaanta loogu samaynayaa waxay la ahayd inuu xumaan qarsoodi ah sameeyey oo sidaas daraaddeed dhibaatidu ay ugu dhacday ha yeeshe iyaga oo dhaniba way qaldanaayeen waxaad kaloo ogaataa in ay aad iyo aad saaxiibo ula ahaayeen nebi ayuub oo waxay ahaayeen niman aad iyo aad u qadariya ayuub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka labaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaa qoran sida tan oo markay isagii meel fog ka arkeen oo ay aqoon waayeen ayay codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo midkood waluba wuxuu jeexjeexay huwiskiisii oo intay boor xagga samada u tuureen ayay madaxa isaga shubeen oo toddoba maalmood iyo toddoba habeen ayay isagii dhulka la fadhiyeen oo midkoodna erey keliya kuma odhan waayo waxay arkeen inuu aad iyo aad u xanuunsanayo waxay haddaba maqleen in saaxiibkood uu dhibaataysan yahay laakiin lama ahayn in uu u ildaran yahay siday haatan arkayaan markii ugu dambaysay wuxuu ahaa nin suurad wacan oo wiilal iyo gabdhaba dhalay waxaa kaloo hantidiisu ay daadsanayd meel waliba haatan waxay u yimaadeen inay soo booqdaan oo haatan way u yimaadeen iyagoo is leh gurigiisii wacnaa buu joogaa laakiin waxay ugu yimaadeen halka qashinka lagu daadiyo ee magaalada isagoo isku xoqaya jilay ama dherye jajabkood welibana waxba ma haysan oo wax waliba way dhaafeen ayuub haddaba raggan saaxiibadiis ahaa aad bay u ooyeen ooy u caroodeen toddoba maalmood ayay halkii iska fadhiyeen oo naxdin bay la hadli waayeen in ayuub oo ahaa nin caan ah ay sidaan u dambaysay waxaan markaasi idinku leeyahay ragganu waxay ahaayeen saaxiibo daacad ah oo ayuub uu leeyahay inkastoo ay wakhti dheer la murugsanaayeen oo ay u tacsiyeynayeen ayay ugu yimaadeen inay saddex siyaabood u qalbiqaboojiyaan iyagoo marka koowaad aan garanaynin ilaah marka labaadna aan garanaynin nebi ayuub marka saddexaadna aan garanaynin waxa iyaga qudhooduba ay yihiin maadaama ay toddoba maalmood fadhiyeen oo ay u tacsiyeynayeen ayay si qaraar ula hadleen ayuub oo madaxoodii bay luleen sida inay garanayaan waxa ku dhacay oo ay waxgarad yihiin dhammaantood waxay ahaayeen niman filosofiyiin ah oo weliba xikmadna leh oo toddobadii maalmood ee ay aamusnaayeen ayay ka fakarayeen xaalka ayuub ku dhacay waxaanay la yimaadeen go'aankoodii oo natiijo ayay gaareen inkastoo ay jirrooyin badan u soo marayaan jawaabta ayay iyaga oo dhaniba isugu yimaadeen hal aragti waxaanay ahayd in ayuub uu sameeyey dembi aad u weyn sababtaas aawadeedna ilaah dhibaatadan uu ugu soo riday waxay ku yidhaahdeen dembi baad ku noolayd ayuubow waxaadna iska dhigi jirtay sida nin xaq ah haatan waxaannu garanaynaa in waxa kanu ay kugu dhaceen dembiyadaadii aawadood markaa nebi ayuub taasi ma qaadan karo inkastoo weliba uu aqbalay dhibaati waliba ee horraan ugu dhacday laakiin waa hadal aan runta ku sallaysnayn aragtida ay xaalka ka qaateen markaa waxaa bilaabanaya wadaxaajoodka oo ayuub baa hadalka ku hormaraya bal dhegayso sida ninkanu uu u niyad jabay markaannu haatan guda gelayno cutubka saddexaad haatan waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal cutubkii saddexaad oo isagu ka hadlaya markii koowaad oo wadahadalkii nebi ayuub iyo saddexdiisii ay bilowdeen waxaana hadalka ku hormaraya nebi ayuub oo dacwo qaba waxaannu haatan aragnay in ayuub iminka imtixaankiisa uu bilaabanayo iyadoo sida dacwad oo kale ah waxaa loo isticmaalayaa in shayddaanka loogu muujiyo in bini'aadanka oo dhan ayan ahayn kuwa ilaah nacfi ka suga oo haddii ay waayaanna ka taga shayddaanka ayaa ilaah ku yidhi ayuub ma waxtarla'aan buu kugu caabudaa ilaah eeddiisa beenta ah buu ka xumaaday wuxuuna tusay in ayuub ilaah uu ka cabsado waxaana taasi muujiyey sidii quruxda badnayd ee uu u hadlay markii uu lahaa anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay haatanna anigoo qaawan baan ku laabanayaa halkaasi markii labaadna wuxuu shayddaanku yidhi isagoo ayuub eedaynaya haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu nafsaddiisa u bixiyaa wixii uu haysto oo dhan markuu leeyahay haragba harag baa loo baxshaa wuxuu ula jeedaa haddii aad soo amaahato haragga geela waxaa lagaa doonayaa in isla haraggaasi geela aad u celiso qofkii aad ka soo amaahatay haddii aad harag ari ka amaahatayna waxaad celinaysaa kan ariga markii aad neef gowracato haddii harag lo'aad aad amaahato waxaad dib u celinaysaa isla haraggii lo'da waana xeer dadka reer miyiga ahi ay isticmaalaan wuxuu markaasi shayddaanku leeyahay haragba harag baa loo baxshaa wuxuu ku xijiyey taasi oo nin wuxuu naftiisa u bixiyaa wixii uu haysto oo dhan marka qofka markii ay joogto nafsaddiisa qiimo go'an ma leh qofku wuxuu caafimaadkiisa u bixinayaa in alla inta uu haysto sababtaasi aawadeed wuxuu leeyahay marka hore wax ku dhufo waxaanaad arki doontaa in uu wax kaa sheego waayo caafimaadka aad siisay aawadeed buu leeyahay shayddaanku ayuu nebi ayuub kugu darajaynayaa taasi qudheeda waa cay kale oo uu dadka iyo ilaahba ku jaa'ifaynayo oo waxaa hubaal ah in malaa'igihii kale ay ka xumaadeen hadalka uu ilaah ku jaa'ifaynayo maadaama nebi ayuub oo isagu u taagan dadka xaqa ah oo ilaah jecel ayaa tijaabo ahaan loogu oggolaaday shayddaanku inuu wixii uu doono ku sameeyo laakiinse uusan nafsaddiisa taaban haddaba intaynan u guda gelin wadaxaajoodkii dhex maray ayuub iyo saaxiibadiis ayaa waxaa habboon inaan ku yara hakanno oo aan eegno aasaaska waxyaalahan oo dhan ama halkaa ay ku sallaysan yihiin waxaan kuu sheegayaa in aniga iyo adiga aynu qayb ka nahay bini'aadmigan dembigoodii ama dembiyadoodii ku lumay mana ahan wax cidi ay inkiri karto sababtaas aawadeed sida aynu innagu maanta nahay ama xaaladdeenna kuma tegi karno samada maadaama aynaan qiil kale lahayn ama wax kale oo aan ka samayn karno baadinimadeenna ama sida aynu dembi ugu lunnay ayaa ilaah wuxuu doonayaa inaan mar kale dhalanno sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda toddobaad haddaba inkastoo ilaah si hagaagsan dadka uu u uumay haddana iyaga ayaa waxay jecel yihiin waddooyinka xaqdarrada waxaa nebi sulaymaan oo ahaa wiilkii nebi daa'uud iyo boqorkii saddexaad ee reer banu israa'iil uu leeyahay sida ku qoran kitaabka wacdiyaha cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan bal eeg waxaan keliya oo aan ogaaday in ilaah bini'aadmiga uu sameeyey iyagoo quman laakiinse waxay doon dooneen hindisooyin badan ilaah markii uu abuuray bini'aadmiga wuxuu siiyey waxyaabo badan oo ay kaga gaashaantaan sharka ha ahaadeen kuwa ka cabsada ama kuwa aan ka cabsan weliba dadka uma kala eexdo oo nin waliba wuxuu helaa roobkiisa iyo neecaawdiisa hase yeeshee dabeecaddii dembiga lahayd ee aynu ka dhaxalnay awowgeen aadan ayaa keentay inaan dhammaanteen iin lahaanno waxaa markaasi shayddaanku u ogaaday haddii uu xayndaabka ku wareegsan dadka ka qaado isagoo isticmaalaya xeeladihiisa kala duwan oo uu ka dhaqaajiyo wax waliba oo uu isku hallayn karo markaas inuu boorka ka jafayo dadka inkastoo dadka oo dhan ay leeyihiin gaashaan ay shayddaanka kaga gabbadaan ayaa haddana ilaah mararka qaar uu oggolaanayaa in shayddaanku oodda uu soo jebiyo markaasuu qofka sharafta ka qaadaya haatanna wuxuu ilaah raalli ka noqday inuu shayddaanku maskax ahaan wareeriyo nebi ayuub kitaabka nebi ayuub wuxuu inoo hor keenayaa dhibaatida waxaa kaloo uu inoo muujinayaa sida uu nafsadda qofka u sharaf jebiyo welibana natiijo ma leh in kastoo jawaabta laynoo sheegayo waxaana jawaabtu ay ku qoran tahay axdiga cusub waa sida buugaagta xisaabta oo mas'alooyinkii iyo layligii way soo hormarayaan jawaabihiina waxaa lagu soo qorayaa halka u dambaysa ee buugga markii aad u fiirsato axdigii hore waxaad arkaysaa inuu yahay kitaab qabyo ah oo wax xal ah oo ku qoran ma leh ha yeeshee waa kitaab rajooyin fara badan ay ku qoran yihiin waxaasoo uu ku soo aroorayaa oo natiijadu ay ku qoran tahay kitaabka axdiga cusub waxaynu haatan arkaynaa in cutubyada kow ilaa labo uu shayddaanku ayuub ku abuuray dhibaato maskaxeed wuxuuna ka qaaday wax kasta ee uu huwanaa waxaan markaasi u baahan nahay inaynu eegno ama isla dhowrno qodobbo oo inagu caawinaya inaan soo guda galno wadaxaajoodkii dhex marayay ayuub iyo saaxiibadiis wuxuu ku bilaabanayaa kitaabka nebi ayuub shayddaanka oo ka xayuubinaya nebi ayuub wax waliba ee uu haystay kow mid ka mid ah waxyaabaha qofku uu u baahan yahay ayaa noqonaya dhar iyo dhuuni waxaan garanaynaa in xooluhu ayan u baahan dhar waayo way la dhashaan oo ilaah wuxuu u sameeyey maqaar kore oo sida dhar oo kale ah ha yeeshee bini'aadamku wuxuu u baahan yahay hooy wuxuu kaloo u baahan yahay hanti si ay ku joogteeyaan noloshooda qorniinku wuxuu inoo sheegayaa in ilaah uu ina siiyey wax waliba si aynu u raaxaysanno ilaah wuxuu doonayaa in dadku ay ku raaxaystaan waxyaabaha dunida yaalla inkastoo weliba dembi dunidan uu soo galay ilaah haddana wuxuu dadka u quudinayaa si yaab leh haddaba waxyaabaha aynu haysanno ayaa inoo noqonaya barakooyin ruuxa ah hodantinimada waa hadiyad ka timaada ilaah haddaba ma jiraan wax ku jaban inaannu lahaanno beero waxaase khatartu ay imaanaysaa markii aynu waxaasi isku hallayno waxaase laysweyddinayaa ama layska doonayo waxa weeye ma waxaan ku kalsoonnahay waxyaabaha aynu haysanno mise ilaah baannu ku kalsoonnahay waxaan arkaynaa in ayuub wax waliba ay dhaafeen wuxuu ahaa hodan haatan waa fakhri ayuub derbado xoog leh baa ku dhuftay laakiin aasaaskiisii lagama rujin marka ahmiyaddu waxa weeye in ilaah la xagsado arrinka labaadna waxa weeye in ilaah uu u oggolaaday in shayddaanku uu qaado carruurtiisii uu aadka u jeclaa aniga iyo adigu waxaynu u baahannahay ubad ina jecel ilaah wuxuu ubadka inoo siiyey inaynu jeclaanno oo aynu ku farxno oo iyaguna markii ay meel kore inooga jeedaan inagu soo ordaan oo ay yidhaahdaan aabba baa soo socda ama hooyo baa soo socota waxa ilaah carruurta yar yar quruxda uu u siiyey waxa weeye inaynu jeclaanno waayo jaceylkaas wuxuu u wanaagsan yahay korriimadooda haddaba haddii aynaan jacayl ku barbaarinin waxaa imaanaya in korriimadoodu ay xumaato haddiise si wanaagsan loo koriyo waa weynaadaan oo waxaa imaanaya wakhti ay korayaan jacaylkii ay guriga ku heleenna waxay la tegayaan guryahooda ayuubna aad buu u jeclaa ilmihiisa hase yeeshee toddoba wiil iyo saddex gabdhood baa ka dhintay wixii ayuub ku dhacay horay baannu u sii wadi doonnaa habeenka xiga ha yeeshee haatan aynu ku soo dhowaanno qadar gaaban oo myuusig ah nagacayni aabow cebiyo ciqaab isahay fibraaduu ku curatayo yaabow cebiyo ciqaab cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo nagacayni aabow cebiyo ciqaab isahay figraaduu ku curatayo nagacayni yaabow cebiyo ciqaab la geshay kii soo celiyo nagacayni aabow cebiyo ciqaab sameeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow saluula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin